bismillahi raxmaani raxiim barqa wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadkii tiga raadiyaasana ee magaalada jowar aad ka dhegaysataan toddobaadkiiba maalinta khamiista ah waa siddeed iyo labaatanka nofembar sannadda laba kun afar iyo labaatan qodobadaad barnaamijka maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya maamulka degmada jowhar oo bulshada magaalada ku amray in leerarka lagu xiro guryaha hortooda bulshada beledweyne oo lagu baaqay inay joojiyaan jarista dhirta baarlamaanka dalka oo ansixiyey xeerka doorashooyinka qaranka dhallinyaro soomaaliyeed oo toddobaadkan ku geeriyooday biyaha jasiiradda madakaskar haweenka ku nool tuulada buurfuule ee degmada mahadaay oo codsaday xarumo caafimaad tababar ku saabsan doorka haweenka golaha deegaanka oo lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka ku maqli doontaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiin doona injineer timacde ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada barnaamijkii oo intaa ka ballaaran maamulka magaalada tan jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa bulshada ku amray in leerarka lagu xidho guryaha hortooda kadib xaaladaha ciyaal weerada oo kusoo noqnoqday xaafadaha magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa maamulka xaafadda hanti wadaag ee magaalada tan jowhar waxa uu kasoo saaray baaq ku aadan dhaqdhaqaaqyada ciyaal weerada ee xaafadaasi ka jira iyo mugdiga xilliga habeenkii ah wariyahayaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inooga diyaariyey
kadib xaaladaha adaalweerada ee kusoo noqnoqday xaafadaha magaalada tani jowhar maamulka xaafadda hantiwadaaga ee degmada jowhar ayaa baaq ka soo saaray dhaqdhaqaaqyada adaalweerada ka jira xaafadda hantiwadaag iyo mugdiga xilliga habeenkii ah waxaana guud ahaan dadweynaha ku nool xaafadda hantiwadaag la faray inay leerar ku xiraan guryaha hortooda si loo soo celiyo bilicda xaafadda loogana warqabo cid kasta oo dhibaataynaysa bulshada ku nool xaafadda hantiwadaag ee degmada jowhar cusmaan xuseen cumar cusmaan xuseen cumar cusmaan gaab guddoomiyaha xaafadda hantiwadaag oo amuurahaasi ka hadlaya ayaa yiri sidan waxaan rabnaa marka midda waa midaas jidadka iyo macnaha buurarkii carada eeday oo biyo ay mari lahayn midda labaad waa in si degdega loo xiraa nalalkii banaanka lagu xiraayay dhibaatada badan ay ka timid maalmahan waa ogtihiin magaaladii taleefoono dhicid amni daro bakti o dhan baa bilowday marka kama rabno qof walba roobka maadaama la galayo luuq walba qofka waayeelka inuu mari karo oo masaajidka uu ka aadi karo ilmuhu dugsi ka aadi karaan iskool habeenleya ka aadi karaan ayaan u baahannahay nalalkii banaanka hala xiro laga bilaabo taariikhdan maanta oo macnaha barnaamijkan u baxayo hala furo jidadkii hala guro geed yahuudkii geed yahuud iyo nal la madaba ma isaga imaan doona malayna hadduu aliraah waa bilaabatay waana bilaabayna waana wadayna hadduu aliraah qof walba gurigaada hortiisa nalka isaga xir waa qofkuu nal ugu jiro waayo qofkuuna nal ugu jirin cid khasbaysa ma jirto korontoo dhan ayna ugu jirin marka qofkii gurigiisu nal ka iftiimayo ee loogu yimaado soon banaanka nal ugu shidnayn mas-uuliyad daradaasa saa qaadayo qofka kaloo geedyuud loogu yimaado gurigiisa derbigiisa mas-uuliyad darada saa qaadayo waxaa kaloo isoo yara jidka weyn ee geelow jaw ee dadku ku xirteen qoryaha xaabada laga keeno banaanka waa in si deg dega loo furaa inta ka horeyso iftiinka leerarku waxa ay kaalin weyn ka qaataan bilicda magaalada iyo badqabka bulshada tababar ku saabsan doorka haweenka golaha deegaanka ayaa lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe waxaa degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe laga daafuray tababar ku saabsan sidii haweenka ku dhaqan degmadaasi ay uga mid noqon lahaayeen dhisidda golaha deegaanka ee degmadaasi wariyaha iyaga zahra cabdi xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay waxaa degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe laga dahfuray tababar ku saabsan sidii habeenka ku dhaqan degmadaasi ay ugu mid noqon lahaayeen dhisada golaha deegaanka ee degmadaasi tababarkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa waxaa kasoo qaybgalay habeenka kala socda gudaha degmada mahadaay iyo deegaanada ku teesan kuwaa oo ka faa-iideysan doona muddada uu socdo tababarkan ugu horeyn gudoomiyaha ururka habeenka degmada mahadaay marwe maariye ayaa sheegtay in ay habeenka u diyaarsan yihiin ka mid noqoshada golaha deegaanka ee degmadaasi bacdasalaan waxaa noo muuqato farxad iyo qurux iyo hanaan dumar taas waxaa ka shaqeeyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle xaali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaan leeyahay mahadiho ka gaarto isagaa sameeyey barnaamijkan nabadgelyadan wanaagga meesha lagu fadhiyo waxaa asal u ah madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle haweenka mahadaay dib iyo horay uma dhicin haween degmada u dhashay ee quruxdan iyo wanaaggan meesha u fadhiyo horay looma arkin intaan iyo in ka badanna waa idinka rajaynayaa waxaa jiray barnaamij oo degmadu aad ay ugu xeel dheer tahay oo loogu talagalay in degmada lagu soo saaro waxaa jira golo deegaan xira u tihiin codkiina inaad dhiibatiin inaad xildhibaano noqotiin waan rajaynayaa dadkii degmada daadiilaha ayaad tihiin waan idinku soo dhaweynayaa taas wasaaradda waa mahadsan dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka hirshabelle nuur xasan nuur jaako oo furay tobabarka ayaa ka barbixiyey muhiimada kulankan noqoshada haweenka hanaanka dhismaha golaha deegaanka degmada mahadaay qabashada kalfadhigan wacyigelinta haweenka wuxuu ku saabsan yahay sidii haweenka loogu qaybgelin lahaa go-aan qaadashada siyaasadda heer deegaan gaar ahaan golaha deegaanka degmada mahadaay oo maalmahan aan ku howlanayn howshiisa oo halkan uu ku daafuray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hirshabeelle cabdiraxmaan daahir guure karoore tani waxay muhiim u tahay horumarinta bulshada waxaa loo baahan yahay in la abuuro fursado dheeraad ah oo haweenku ugu qayb qaadan karaan hanaanka maamulka iyo go-aan qaadashada degmada mahadaay in la qabto galfadhigan wacyigelinta ah ahmiyad ayuu leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha number one faham marka koowaad waxa waaye fahamka xuquuqda iyo fursadaha haweenka kalfadhigan wacyigelinta wuxuu haweenka siinayaa ama barayaa xuquuqdooda siyaasadeed sida ay xaq ugu leeyihiin inay ka mid noqdaan golaha deegaanka inay codkooda dhiibtaan inay ka qayb qaataan go-aan qaadashada waxaa sidoo kale la xoojinayaa fahamka haweenka iyo xuquuqda dheeraadka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka xeerarka dowladaha hoose iyo dastuurka dowladda hirshabeelle iyo dastuurka federaalka wuxuu dhigayaa boqolkiiba soddon woman kuwata wax la yidhahda ama qoondada haweenka hadda markaan ergooyinka ay dooranayaan golaha deegaanka boqolkiiba soddon haween ayaa ka ah waxaan ka rabnaa oday kastoo dhaqameed ah laba gabdhood iyo saddex wiil inuu soo xulo si ay xubinta golaha deegaanka ka mid noqonaysa ay ugu odeeyaan baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa yeeshay kulankooda tobanaad ee wadajirka ah waxaana shir guddoomiyey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed oo ay weheliyaan guddoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo ku-xigeenada labada aqal wariyahayaga cabdiweli axmed tilowle ayaa warbixintan inooga diyaariyey mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa yeeshay kulankoodii tobanaad ee wadajirka ahaa waxaana shir guddoominayey guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka sheekh aadan maxamed oo ay wehelinayaan guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaanshe cabdulaahi iyo ku-xigeenada labada aqal ajendaha kulanka waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo codeynta hindisaha sharciyeedka xeerka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga gumilgaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ugu xilsaaran diyaarinta xeerka doorashooyinka ururada iyo xisbiyada jamhuuriyadda soomaaliya iyo sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka iyo soodimaha xildhibaan mahad maxamed guuleed ayaa xildhibaanada la wadaagay warbixinta akhrinta saddexaad hindisaha xeerka doorashooyinka qaranka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya guddiga oo ka anba qaadaya soo jeedimaha xubnaha labada aqal waxa uu dubi eegis ku sameeyey qodobadii laga dooday isaga oo tixgelinaya soo jeedimaha labada aqal waxa uu wax ka beddel ku sameeyey qodobada soo socda guddidu waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexaad xaraf cusub oo noqonaya nuqulka ha una dhigan sida tan damaanad qaada fulinta qoondada haweenka ee boqolkiiba soddon waxa uu ku soo kordhiyey qodobka saddexiyo tobnaad faqraddiisa saddexaad ereyga labalaab si loo helo liis kayd ah oo la mid ah xubnaha la dooranayo sidoo kale isla qodobkan waxaa lagu soo kordhiyey faqrad cusub oo noqonaysa midda shanaad taasoo u dhigan sidan labada liis waxa ay kala noqonayaan liiska musharaxiinta tartamaya iyo liiska kaydka ah intaas kadib guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada ah guddoomiyaha guddiga aada iyo aada u mahadsan yahay maanta waa akhrintii saddexaad iyo u codaynta heerka guddiga waa soo dadaaleen marka maadaama si fiican loo dhegaystay waxaan rabaa codkii aan qaadayna howlwadayna ha isdiyaariyeen xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh oo dhigtiina siya maaragtay natiijadii maaragtay si aan u gaarno koorumkeena wuxuu ku furmay marka hore boqol toddobaatan iyo kow buu ahaa waxaa la dhaariyey xildhibaan cusub oo golaha shacabka ka mid ah wuxuu isu bedelay boqol toddobaatan iyo labo aamus hal qof aamusay diido laba qof ogol boqol lixdan iyo sagaal sidaas daraaddeed xeerka doorashooyinka waa ansax wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta xukuumadda soomaaliya xildhibaan cali yuusuf cali xoosh ayaa labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ugu mahad celiyey ansixinta hindisayaha xeerka doorashooyinka qaranka kaas oo muhiimad u ah doorashooyinka qaranka
ansixinta xeerkan wuxuu muujinayaa ka go'naanshaha labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya gudashada waajibaadkooda dastuuriga ah inay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah iyo oo xalaal ah oo ay shacabka soomaaliyeed ku dooranayaan ku dooranayaan dadkii ku matali lahaa dhammaan hay-adaha la doorto heer deegaan heer dowlad goboleed iyo heer qaranba ansixinta xeerkan wuxuu damaanad qaad u yahay howlaha iyo habraacyada ay guddiyada doorashooyinku ku fulanayaan waajibaadkooda in ay dalka ka qabsoonto doorasho hufan cadaalad ah xeerarkeeda iyo habraaceeduna ay cad yihiin xeerkani wuxuu fursad siinayaa bulshada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed inay u tartamaan ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo loo siman yahay uguna tartamaan dhammaan hay-adaha la doorto ee heerarka kala duwan ee dowladda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa dhowaanahan waday gadoodista xeerka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyada jamhuuriyadda taas oo muhiim u ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah
haweenka ku nool tuulada buurfuuleh ee hoos tagta degmada mahadaay ayaa codsaday in xarumo caafimaad laga hirgeliyo tuuladaasi mahada axmed waxa ay ka mid tahay dadka degan tuulada buurfuule oo hoos tagta degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe waxa ay sheegtay in xaalado caafimaad darro ay ka jirto tuuladaasi waryahayaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inooga diyaarisay mahado waxaay ka mid tahay hooyooyinka ku nool tuulada buurfuule ee hoostagta degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe mar aan waraysi la yeelana ayaa mahado sheegtay in xaalada caafimaad daro ka jira tuulada haba uga badnaadaanay hooyooyinka uurka leh caruurta yaryar kuwaas oo inta badan u nugul xanuunada waxayna sheegtay in hooyooyinka ay ku wacyigeliyaan in ay tagaan xarumaha caafimaadka ee dhow si loola socdo xaaladooda caafimaad mahadaha oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay inay u baahan yihiin xarumo caafimaad oo lagu daaweeyo hooyooyinka uurka leh xilliyada ay dhalaan iyo marka ay la kulmaan dhiigbaxa iyo nafaqo darada waxayna ku baaqday in gargaar caafimaad loo fidiyo dadka ku nool tuulada buurfuule waxaa ka mid eh, maxaa dhahay naagaha oo macnaha kaadida ku ceshoomayso naagaha ilmaha macnaha ay kasoo hormarayaan ilmaagaha oo dhali karan oo ilmaha macnaha oo dhiigga ku yaryahay haddii waxaasoo dhan oo la arko waa la gudbiyaa xarun caafimaad oo juhuraa loo gudbiyaa wacdigelinka waxay tahay eh, maxaa la dhahay aniga unuga qoladii oo wacdigelinkaan nahay inaan macnaha xarin loomba tagno macnaha eh, barnaamijka oo xanuunka oon soo aragno xanuunka qofkii haayo ninkii oo macnaha ilmaha yaryarka ee cudurka haayo macnaha kasoo qabo eh, eh, shubanka waxaa kasoo qabo dhiig yarada waxaasaa anagu ugu wacdigelinaay markaan u wacdigelino waxaan tegaynaa xarunta caafimaadka aan u warbixiyeynay hooyooyinka tuulida jooga waxay u baahan yihiin macnaha in ay markay ay waxa ay hadda unug waxyaro unuka oo basiitaa noo furan naagtii markay fool noqoto maxaa la rabaa meel ay macnaha ay ka hesho faleebooyin lagu suro macnaha dhiig yara waxaas laga cabiro cabirkaas dhan ma haysani anaga laakiin inta waxay gargaar ay noo sameeyaan qufta hadday arkaan jooraa noola gudbiyay haa shubanka markoo ku dhaco oo shubankii oo cilmigii oo shuban daran himaado waa la gudbiyaay baawaraa lagu qaadaay oo tuulida noo joogo jooraa loo gudbiyaay ha jooraa la keenaa haween xataayakaasaan waceynaa markaan wacno baawuray noo soo dirayaan baawurtana lacag ma naga qaataan waangu nagu saba ruucaan hadday qof macnaha foosha ee ku dhibtootane baawurta waanoo lagu saba ruucay dabeeca had maanta dabeeca dabeeca naga dilaacay hadda sanadkan hadda oo hadda bishaan ku jirno dabeecadii gurigay soo sameeyaan wax bay noo keeneen laakiin wixii ka dambe waxaa noola gudbinaay jowr waan ku wacdigelinaay dabeecada eehen dhiig baxa naagaha oo uurka dhiig baxa oo dhiig naagta oo lood camal ay joogto inay madax wareer markoo ku dhaco in calaamada halka markay sagaalkaala gao oo weyna oo dadka labalaba saddex saddex la noqdaa inay calaamada halas tahay waa ugu wacdigelinaay nadaafada nadaafadaasnoogwacdigelinaas oo xoog la waan haysatahay anaga waxaa leewahay dadkan waxa ay arkaan le ay gudbiyo waa maan hadda waxay tuulida dhexdeeda ay wax ka qaban karaan ma jiraan haddana waxaan codsanaynaa inuu unuka tuulidii oo noolagu dhiso xarun caafimaad oo naagtii fool nagu noqoto xaruntaani caafimaad oon geysano shaqeyna diyaaraan u nahay baahina waan haysaa bulshada degan tuulada buurfuule ayaa u baahan adeegyada asaasiga ah sida waxbarashada iyo caafimaadka
dhalinyaro soomaaliyeed ayaa toddobaadkan ku geeriyootay biyaha jasiiradda madagaskar dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay inay socdaan dadaallo dalka dib loogu soo celinayo muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey biyaha jasiiradda madagaskar wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inooga diyaariyey dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegtay inay socdaan dadaalo dalka dib loogu soo celinayo muwaadiniin soomaaliyeed oo laga soo badbaadiyey biyaha dalka jasiiradda madagaskar wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane daa-uud awees ayaa tacsiye u diray qoysaska ay ka gooriyoodeen labaiy labaatanka ruux ee musiibadaani ku dhintay isagoo dhanka kalena xusay in afartan iyo sideed qof laga soo badbaadiya ay gacanta ku hayso dowladda madagaskar wasiirka eeshi jaraa-id uu ku qabtay muqdisho ku sheegay in dowladda ay halkaa u direyso mas-uuliyiin si loo ogaado xaaladda muwaadiniinta soomaaliyeed iyo halka ay ka baxeen lana hubin doono in dhammaan dadka ay waxyeelada gaarta ay yihiin soomaali keli ah
waxaan maanta shacabka soomaaliyeed marka hore la wadaagaynaa war murugo leh iyo tacsiye ku saabsan muwaadiniin soomaaliyeed oo ku geeriyooday shil dhinaca badda ah oo ka dhacay badweynta indiya meel u dhow jasiiradaha madagaskar sida ay nagu soo wargelisay wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda jasiiradaha madagaskar laba doonyood oo siday dad ilaa iyo toddobaatan ah ayaa waxaa dadkii saarnaa intooda badan soo badbaadiyey kaluumaysato u dhashay dalkaasi madagaskar waxaa doomahaasi amaba dadkaasi laga helay meesha la yidhaahdo ndosi iranja oo ah gobol jasiirad ah oo ka mid ah jasiiradaha uu ka kooban yahay dalkaasi madagaskar sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee madagaskar nagu wargelisay dadkaasi waxay ahaayeen muwaadiniin soomaaliyeed toddobaatan ayay gaarayeen waxaa dhintay laba iyo labaatan laba doonyood ayay saarnaayeen doon ka mid ah waxaa saarnaa soddon iyo siddeed qof midna waxaa saarnaa laba iyo soddon qof dadka ku dhintay tiradooda waxaa la xaqiijiyey inay yihiin labayo labaatan inta lasoo badbaadiyeyna waa afartan iyo siddeed oo haatan gacanta ugu jira dowladda madagaskar marka ugu horeysa waxaan tacsi u direynaa shacabka soomaaliyeed ehelkii iyo dadkii ay ka geeriyoodeen dadka halkaasi ku waxyeeloobay tallaabooyinka xigana waxa weeyaan in dowladdu haatan ay daqiiqad kasta ay xiriir la sameynayso mas-uuliyiinta dalkaasi madagaskar si ay faahfaahin inooga siiyaan halka ay wax marayaan iyo sida xaaladdu ay u eg tahay iyo dadkaasi sidii loo xanaaneyn lahaa tallaabooyinka kale dowladdu ay qaadayso waxaa ka mid a in halkaasi loo diro mas-uuliyiin tegi doona oo markaasi soo eegi doona xaalkooda iyo weliba in lasoo xaqiijiyo halka ay marka hore doomahaasi kasoo sharaacdeen wararka ayna la soo wadaagayaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi madagaskar waxay sheegayaan in dadkaasi qaarkood aan weli la hubin in ay soomaali yihiin in kale marka taasina waxay noo caddaan doontaa marka mas-uuliyiinta ka socda dalka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya dowladdu halkaasi u dirto si ay markaasi inooga keenaan wararka ay wararka xaqiiqda ah ee markaa halkaasi ka jira wasiir daa-uud awees ayaa intaa raaciyey hadalkiisa in dowladda soomaaliya ay sameyn doonto baaritaano maadaama wax tahriibintu ay tahay fardembiyeed iyo cidda ku lugta leh dhallinyarada soomaaliyeed ayuu kaga digay inay galaan safarada sharci darada ay naftooda khatarta ku gelinayaan bulshada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiran ayaa loogu baaqay inay joojiyaan jarista dhirta doctor cabdulaahi cabdirashiid xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada bartay cilmiga xoolaha ee ku nool magaalada beledweyne ayaa ka digay saameynta jarista dhirta wariyahayaga zahra cabdi xuseen ayaa mar kale warbixintan inooga diyaarisay doctor cabdulaahi cabdirashiid xasan oo ka mid ah aqoon-yahanada bartay cilmiga xoolaha ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka digay saameynta ka dhalata jarista dhirta doctor cabdulaahi cabdirashiid ayaa sheegay in jarista dhirta ay ka dhalan karto dhibaatooyin ay ka mid yihiin nabaadguurka deegaanka daaqa xoolaha oo yaraada abaaro iyo fatahaado kusoo noqnoqda dalka doctor cabdulaahi cabdirashiid oo la hadlay warbaahinta ayaa yiri marka laga hadlayo xaalufinta dhirta waxa ay nambarka koowaad uga jirtaa isbedelkii cimilada iyo abaarihii wadanka ku habsaday iyo soo dadejintooday nambarka koowaad uga jirtaa sababtoo ah dalaga haddii la jaro waxaa dhacaya soil eration ama nabaad guurka carada dhirtan meesha taagan waxay celinaysaa halkeeda ku haysaa carada dul saaran marka haddii iyadii la jaro waxaa imanaysa inuu bacaadka guuro carada guurto dhulkiina nabaad guur oo saa ugu dhaco xaalufin xoogani ay kaga timaado sidoo kale waxaan ka warhaynaa dhirta haddii la jaro roobka waa yaraadaa scientifically marka loo hadlayo roobka wuxuu ku badan yahay meelaha dhirta dhaadheer ay ku taalo iyo buuraha ayuu ku badan yahay inta badan oo ku sameeyo daruurta soo jiidasho marka haddii dhirtii la gooyo oo la jaro waxaa yaraan doonto xaddiga roobka da-aaya inkastoo wax kastay gacanta alle ku jiraan haddana waa u sabab abaaraha wadanka ka dhaca o dhan labo waxaa ayadana dhacayso oo si practicala loo arkay haddii dhirta xaalufin lagu bilaabay in la waayo xayawaankii ku hoos noolaa ee deegaanka bilicda u sameyn lahaa anaga hadda soomaali ahaan waxaan la-nahay waxaan la-nahay xayawaanka la yiraahdo maroodiga waxaan la-nahay libaaxa waxaan la-nahay maaragtay xataa waraabihi ugu dambeeyay hadda waa la-yahay oo sii suulayaaba waxyaabahaasoo dhanna waxaa sababa gari iyo warkiisana iskaba daaba waa mararay guureen kenya iyo etoobiya oo dariskeena ay u xaroodeen marka wax sababayna waxay tahay iyaga dhirtoodii ayaa conservad ah oo lama taabanin laakiin inaga tayna waa baabeynay hadda waxaan u maleysaa in yar bulshada inuu wacyiga gaarayo oo meelaha qaar dhuxusha ay ka tahay contraband oo aan la arki karaynin haddii dhuxul lagugu arko ay dembi tahay marka waan rajeynaa wadanka intiisa kale in arkaas wada qaataan
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tegay raad iyo haysanahay ee magaalada jowhar intaa ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idila socodsiinayey injineer tima cadde ayaa inoo farsamaynayey inta aan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamida dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo